جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba mar caawo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga andulus واشي فالواشي يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka raadraaca toddobaadka aan idinkugu hayno waxaa ka mid a dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo toddobaadkan ku dhawaaqday inay hakisay taakuladii iyo tabantaabadii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtadiinta kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan kuwa isku magacaabay danab ee maraykanku uu gacanta ku hayo barnaamijka ayaad ku dhegaysan doontaan dagaalada ka socda dalka itoobiya oo xargaha goostay xilli toddobaadkan ay sii xoogaysatay colaadda ka dhex aloosan jabhadda qowmiyadda amxaarada ee faano iyo ciidanka xukuumadda abiy axmed barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid a sheekh cabdilmajiid zandaani oo ahaa mid ka mid ah culimmada casrigan ugu waaweyn diinta islaamka oo toddobaadkan ku geeriyooday cisbitaal ku yaalla dalka turkiga sidee ayay caalamka islaamka u saamaysay geeridiisa barnaamijka ayaad ku maqli doontaan jimciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dowro heerkeedu uu sarreeyo u soo idleeyey macallimiinta qur-aanka kariimka ka dhigan magaalada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar waxaan idiin soo tamin doonnaa hoolkii ay xafladdaasi ka dhacaysay maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose oo gurmad caafimaad u fidiyey deegaanno uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka kadib roobab xooggan oo toddobaadkan ka da'ayay wilaayadaasi waxaan idiin haynaa waraysiyo aan la yeelannay qaar ka mida dadka gurmadka loo sameeyey qodobadaas iyo xubinteennii aan ku eegi jirnay khasaaraha gaaray shacabka muslimiinta ah ee reer filistiin ee duqaymaha joogtada ah ay ku hayaan diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka الإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag dhegaystayaal waa habeennimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri ku soo dhowaada barnaamijka raadraac ah oo faahfaahsan dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday inay hakad gelisay taakuladii iyo tabantaabadii ay siin jirtay maleeshiyaadka murtadiinta kooxda riddada soomaaliya gaar ahaan kuwa isku magacaabay danab ee maraykanka uu gacanta ku hayo warkaas iyo dagaallo ka socda dalka itoobiya oo u dhexeeya faano iyo ciidanka abiy axmed waxaa xubintii dhacdooyinka toddobaadkan inoogu soo koobaya bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim aad baad u mahadsantaha walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dhacdooyinka toddobaadka ugu horreyn waxaan ku eegi doonnaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee toddobaadkan ka dhaca gudaha dalka iyo dhulka ay leeyihiin dadka muslimiinta balse ay kenya xoogga ku haysato gobolka laamu ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen koranyo askarta saliibiinta kenya ah kuwaasi oo ku socdaalayay inta udhexaysa deegaanada ishakaani iyo sidoo kale kaamsalaama ee gobolka laamu bakhtiga waa saddex askari oo kenyaati ah gubashadana waa gaari loori ah bay ciidamada mujaahidiintu waxa ay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo mooto la socday waxa ay isu dhumaanay si ay uga soo baxeen degmada dinsoor iyagoo doonayay inay tagaan magaalada baydhabo mujaahidiinta ayaa nolosha ku qabtay mid ka mid ah askartii murtadiinta ee mootada la socday sidoo kale waxay soo qaniimaysteen islamarkaana gacanta ay ku dhigeen mootadii ay wateen maleeshiyaadka riddada jubbada hoose faahfaahin dagaallo saddex jeer lagu jebiyey murtadiinta oo ay hawada sare ka taageerayeen diyaaradaha siribiinta maraykanka ayaa toddobaadkan ka dhacay agaarka deegaanka wirkoy ee duleedka magaalada kismaayo dhimashada waa saddex iyo toban murtad dhaawacna waa siddeed iyo toban kale hub aada u tiro badan oo ah ka afartan toddobana qaniim ahaan ay gacanta mujaahidiinta usoo galeen dhinaca kale walaalka waxaa sii xoogeysanaya dagaalada u dhexeeya jabhadda faano ee qowmiyadda amxaarada iyo ciidanka dowladda xabashida etoobiya wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in ugu yaraan lix qof oo shacab ah lagu dilay toddobaadkan siddeed iyo toban kalena lagu dhaawacay iska hormaado dhex maray maleeshiyaadka faano ee ciidanka abiy axmed dagaalka ayaa yimid kadib markii amxaaradu ay weerareen kolonyo ka tirsan ciidanka etoobiya oo marayay deegaanka agona oo ka tirsan magaalada ister ee koonfurta gondar dhanka kale waxaa sii xoogeysanaya dagaalka u dhexeeya qowmiyadda amxaarada iyo sidoo kale tigreega fano iyo t b l f waxaana ay isku horfadhiyaan waqooyiga dalkaasi labada madaxweyne ee tigree iyo amxaarada ayaa hawada isku mariyey hanjabaado ra-iisul wasaaraha etoobiya oo ka baqaya in colaaddu ay ku soo fido dhul hor leh ayaan dhinacyada ugu baaqay inay xiisada dejiyaan isla wararka etoobiya ayaan weli ku guda jirnaaye walaalka toddobaadkan dhismo laga dhisaya caasimada dalka etoobiya ayaa soo dumay kaasoo sababay dhimashada dhowr ruux oo halkaasi ka agdhowaa arrinkan waxa uu si gaar uga dhacay xaafadda lagu magacaabo katima ee ku taala caasimada disababa waa mid ka mid ah xaafadaha ugu mashquulka badan ee halkaasi ku yaala nigatu mamo oo ah afhayeenka maamulka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in dadka dhinta ay ku jiraan caruur da-doodu ay tahay afar jir koo iyo toban jir iyo labaiyo toban jir dadka dhintay waxa ay badankood u dhinteen in uu naqaska ku dhegay awgeed ayuu raaciyey ninkan wararka ayaa intaasi ku daraya in booliska etoobiya ay goor dambe bilaabeen baaritaano ay ku sheegeen in ay ku ogaanayaan waxa sababay burburka dhismahan mana ahan markii ugu horreysay oo dalkan uu ka dhacdo dhacdo noocan ah sannadii labada kun labaiyo labaatankii ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu dhismo kusoo dumay magaalada marka oo ka mid ah suuqyada ugu waaweyn afrika ee furan dhinaca kale walaalka dad tahriibayaal ayaa ku dhintay xeebaha dalka jabuuti kadib markii ay la qalibantay dooni ay la socdeen hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay inay dhinteen ilaa iyo lix iyo toban ruux sidoo kale siddeed iyo labaatan kale ayaa lagu leeyahay gudaha badda dadka doonida saarnaa ayaa gaarayay toddobaatan iyo toddoba ruux laba toddobaad ka hor ay ahayd markii soddon iyo sideed qof oo tahriibayaal ah ay ku dhinteen isla xeebaha jabuuti kadib markii ay dooni la qalibantay khasaare kala duwan oo isugu jir dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay walaalka toddobaadkan shil aada u xoogan oo ka dhacay qayba ka mid a magaalada caasimada ah ee muqdisho halkaas oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dad ku dhow toban xubnood ilabareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in shilka baabuur uu si gaar kaga dhacay meel u dhow xerada afisiyoni ee magaalada muqdisho shilkan ayaana yimid kadib markii gaari nooca kuwa xamuulka ah uu ku dhacay gaari kale noociisu saarif yahay gaariga xamuulka ayaa kadib dulmaray mootobajaaj ay dad la socdeen oo jidka laamigaha maraysay inta la xaqiijiyay waxaa shilkaasi baabuur ku dhintay ugu yaraan saddex xubnood oo u badnaa dadkii saarnaa mootadii uu jiray gaariga xamuulka ah sida ay sheegeen goobjoogayaasha waxaa sidoo kale shilkaasi ku dhaawacmay tiro intaasi ka badan gaariga xamuulka ayaa shilkan khasaaraha badan dhaliya geystay kadib markii uu fariin ka goostay sida ay soo wariyeen dad goobjoogaal u ah dhacdadan laga soo calaamadeeyey laamiga xerada fisiyooni ee magaalada muqdisho dadka reer muqdisho ayaa dhacdadan ku tilmaamay mid argagax leh sawiro iyo muuqaalo goobta laga soo qaada ayaa toddobaadkan lagu baahiyey baraha bulshada ay ku wada xiriirto ugu dambeyntiina dowladda maraykanka ayaa toddobaadkan hakisay shidaalkii iyo zaadkii ay siin jirtay kooxda rajada soomaaliya si gaar ah maleeshiyaadka bangarafta kadib fadeexado xatooye ah oo hareeyey hogaanka maleeshiyaadka kooxda rajada soomaaliya ayaa sababay in maraykanka uu joojiyo taageeradii lojistikada uu siin jiray maleeshiyaadka fuliyaha howlgallada shaadaladirinimo saraakiil ka tirsan taliska africom oo diiday in magacyadooda loo adeegsado warbaahinta ayaa sheegay inay hakiyeen qarashkii ay ku bixin jireen maleeshiyaadka bangarafta sababa la xidhiidha raashiinkii iyo sahadii ay bixiyeen oo saraakiisha kooxda radada ay musuq maasuqeen suuqyada waaweyn ee muqdisho ayaa lagu arkay cunto iyo shidaar uu maraykanku siiyey maleeshiyaadka loo yaqaan danab markii africom ay hakisay zaadkii ay siin jirtay maleeshiyaadka bangarafta ayaa magaalada nairobi waxaa safar deg deg ah ku aaday ibraahim sheekh muxiidiin oo ah taliyaha ciidanka kooxda radada iyo cabdilfataax qaasim oo ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhiga labadan mas-uul ayaa nairobi kula kulmay safiirka maraykanka ee kenya ee saraakiil amerikaan ah waxaana ay ka codsadeen in dib loo soo celiyo shidaalkii iyo raashinkii uu maraykanku siin jiray maleeshiyaadka riddada ilawareeddo ayaa sheegaya in saraakiisha amerikaanka ah ay ka cagajiideen inay aqbalaan codsiga taliyaha ciidanka riddada ee ah in dib loo bilaabo bixinta zaadka ciidamada waxaana ay ku xireen shardi ah in marka hore la qaado tallaabooyin lagu baarayo musuq maasuqa lana soo xiro saraakiisha musuq maasuqa sameeyey wararka ayaa intaasi ku daraya walaalka wararka ayaa intaasi ku daraya walaalka in safaaradda maraykanka ee nairobi ay ku hanjabtay qaadidda tallaabooyin dheeraad ah haddii aysan dowladda xasan sheekh soo xirxirin saraakiisha falalkan xatooyo sameeyey kooxda radada soomaaliya ayaa taariikh soo jireyna u leh musuq maasuqa iyo falalka xatooyada waxayna arrimahan xoogeysteen marka uu xasan gurgurta hoggaanka u qabtay nidaamka kooxda radada soomaaliya dhegeystayaal xubintii dhacdooyinka toddobaadka waa inaga intaa aan dibida kugu celiyo qeybaha kale ee barnaamijka raadraaca toddobaadka iyo walaalka cabdiwahaab bukhaari
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا waa hagaag weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa jimciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro heerkooda uu sarreeyo u soo idleeyey macallimiinta qur-aanka kariimka ka dhiga magaalada buqa qable ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar waxaana gabagabadii dowrada la guddoonsiiyey abaalmarinta uu macallin walba si gaara u leeyahay haddaba hoolkii ay ka dhacaysay dowradaasi waxaa tebintan tooska ah inooga soo sameeyey halkaasina ku sugnaa maxamuud sheekh axmed tooshow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما bismillaah araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu halkan waa howlka xafadaha sheekh xasan barsane ee degmada buu'a qable ee wilaaya islaamiga hiiraan maanta waa maalin isniin ah taariikhduna waa saddex iyo tobanka bisha shawaal sannada kun afar boqol afartan iyo shan hijri daqiiqda kahor waxaa halkan si toosa ugu soo gabagabooday xaflad si heer saraa loo soo agaasimay oo saacado xiriir ah halkaani ka socotay xafladda waa xaflad ay martigelis wilaaya islaamiga hiiraan waxaana tanfiidkeedii qabanqaabada iskalah jamciyadda qur-aanka kariimka waa xafla ikhtitaam xalqad cumaan bin cafaan litasxiixi nuduq biaxrufi alqur'aan xafladan waxaa loo qabtay macalimiin madaarista qur-aanka kariimka degmada buu'a qable oo waxayna qatan u ahayd dowro tasxiixa iyo nudqiga lagu baranayo oo socotay muddo lix bilood ah oo jamciyadda qur-aanka kariimka ay u qabatay macalimiinta madaarista qur-aanka iyo degmada buu'a qable waxaa xusid mudan macalimiinta dowladda loo qabtay oo lixda bilood cashirada qaadanayay waa afartan iyo saddex lix iyo toban ka mid ah waa rag toddoba iyo labaatan ka mid ahna waa haween insha allah sida ay tahay waan ogaa doonnaa inta aan ku jirno barnaamijkeena tebinta tooska ah ee munaasabadda haddaba culimmada iyo martishafta munaasabadda kasoo qayb gasha waxaa ka mid ah sheekh yuusuf macn cabdiraxmaan sheekh yuusuf bal halkan maanta si wax ugu dhacan basharaxaad naga sii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين meeshu waxaa ka dhacday xaflad cajiib ah oo runtii annaga gobolka hiiraan haddaan nahay waa nagu cusbeedo xaflad noocan oo kale ah ma ana arkin in macallimiin dowlad loo qabto oo laga saxo nudqiga qur-aanka xuruuftii sida loogu dhawaaqo waa barnaamij nagu cusub buu ahaa runtii waxaan halkaas ka fahamnay oon maaragtay aan ka ogaanay cinaayada gaarka ah ee xarakadu ay siinayso qur-aanka kariimka in sida ilaahay subxana wa tacaala uu u soo dejiyey oo nabi maxamed loogu soo dejiyey saxaabaduna kaga qaateen in qur-aanka loo aqriyo oo waxaa weeyaan nudqigiisii la saxo makhaarijtii la saxo waxaa weye sifaatlxuruuf xaraf walba xaqiisa la siiyo yacni cinaayada iyo juhdiga ay yacni xarakadu ku bixinayso si gaara qur-aanka ay ugu bixinayso ayaan meeshan ka fahamnay oo macallin ma jiro yacni een, hadda magaaladan ka jira bu'a qable ilaa wuxuu ka qaybgalay dowradan muddada lixda bilood ka socotay runtii wax cajiib ahayna soo bandhigeenoo magaaladan bu'a qable waxay caan ku tahay gabdho fara badan oo macalle adi laftaada waad aragtay weliba ragga waxaa la dhihi karaa gabdhaha ayaa ka badan intaasoo dugsiyo aad u farba ayaa ka furan yacni degmadii muxaafada ka furan waxaa weyn badankoodna ay gabdho dhigayaan runtii anigu meelo badan baan maray arrintaasoo kale weli ma arkay waa waa fadliilo iyo manqabo iyo sharaf si gaara een, degmada buuq qable lagu yaqaano ay leedahay wey jazaak allahu khayran kaas waa sheekh yuusuf macali cabdiraxmaan waan wax ka weydiinaynaa xalfadan ballaaran ee maanta ka dhacday gudaha degmada buu'a qabale gaaraan hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsada iminka waxaa la taagan alqaari macalin xuseen oo ah macalinkii muddada lixda bilood ah halkaani dowladda ka bixinayay maantana ee natiijadii dowladda halkan ku soo bandhig macalinsi adigoo mahadsan bal marka hore dowladan lix bilood socotay qaabkaad ku bilowdeen iyo maanta qaabkii ku soo dhammaatay bal sharxaad naga sii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين محمود والله waa mahadsan tahay xalqadan lix bilood ayay socotay laba qaybood ayaynu u qaybsanayd qismu lilrijaal wa qismun linnisaa cadadka guud oo dhiganayayna waxay ahaayeen amaba dhammaystay hadda afartan iyo saddex oo macalimiin iyo mucalimaadba iskugu jira runtii dadaal badan iyo juhdi badan kadib ilaahay fadligiisa hadda waynoo gebagabowday oo inoo dhammaatay iyadoo aynoogu dhammaatay natiijo wanaagsan oo la mahadin karo muqaabaladii ugu dambeysay oo ay galeen ardadana qof dhacay ama ma jiro raasib noqday way ka wada gudbeen hawshii oo aasaaska ahayd oo tasxiixa qur-aanka ahayd dadkan marka hadda kadib waxay u diyaarsan yihiin inay iyaguna dadka kale sii saxaan iyagana way saxmeen dadkan way sii sixi karaan insha allahu tacaala taasana loo ijaaziyey ama shahaado ay ku qaateen jazaak allahu khayran kaasi waa alqaari macalin xuseen oo ah macalinkii muddada lix bilood halkan mucalimiinta iyo maclimaadkaba ku siinayay cashirada iyo dowladda insha allah bal iminkana waxaan eegi doonaa dhanka haweenka gaarahaan mucalimaadkii dowladan lixda bilood ah socday bal idinkoo mahadsan bal ugureyntii waxaad nasiisaan bal maanta xafid halkan ay ku soo bandhigteen iyo waxaad barateen maasha allah waxaan qaadanay xalqa xalqadii ugu sarraysay xalqatu cuhmaan bin cafaan ee lix bilood noo socotay litasxiixi alqur'aan xalqadaasoo liskiga saxaayay nudqiga qur'aanka waxaan dhihi karnaa maasha allah waxaan isu malaynayn markii hore dad qur'aan yaqaana dad u saxan yahay laakiin waxaan aragnay waxaan ahayn wax ka badalan maalmihii la bilaabayay aad iyo aad baan isu dhahaynay sidee aad walqabsan doontaan maasha allah waxaan fahanay waxaan naga maqnaay waxaan helnay wax weyn ilaah baan ugu shukrinaynaa alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahigii naga soo saaray qaladkii iyo waxyaabihii qur'aanka ee aan u malaynayni inay noo saxan yihiin oo noo saxay allahaas ayaan mahad ballaaran u mahdinaynaa intaa kadib waxaan u mahdinaynaa macalinkeenna noo dadaalay waa qof bashar ah oo bani aadam ah haddii maanta aan khaasatan aan ka hadla asiga hal maalin lixdii bilood nagama cudur daaranin waana qof bashar uu ku imaanaya xanuun uu ku imaanaya wax kasta uu ku yimaado qof bani aadam ah marka jazaahu allahu khayran allah ka abaalmariyo miisaankiisa xasanaadkana allah u saara jazaak illah khayr insha allah waxaan weli kuda jirnaa barnaamijkeeni gaarka ah tabinta tooska gaar ahaan qaybtii mucalimaadka mucalimadda kale xigta ayaana eegaynaa bal adigoo mahadsan bal halkan maanta maxaa ka dhacay cashirada aad barateen muddadii warsharaxad naga sii ilaah ayaa ku mahadsan meeshaan waxaan ku baranay tasxiixi nudqi biaxrafi alqur'aani alkariim taasoo maxay ahaeto ahmiyad weyn ku leh qur-aanka kariimka ah annagoo markii hore sida abaayadii hore ay sheegtay isu malaynayn in wax noo saxsan yihiin haddana ogaanay in maxay ahayd wax ay si naga ahaayeen allihii subxaana wa tacaala nagu hanuuniyey naga mid dhigay kuwii ka faa'idaystay ilaahay subxana wa tacaala mahad iska leh aad ayaan ugu faaidnay xalqada macalinkeenina xaqii waajibkii lagu lahaay wuu nagu gatay annagana waxaan ilaahay subxana wa tacaala aan ka rajaynaynaa amaba aan rabnaa haddii ilaa yirahdo inaan gudbinno oo aan sii gudbinno sidii macnaha ugu saxsan insha allah insha allah jazaak illah khayran weli waxaan ku jirnaa qeybihii mucalimaadka bal mucalimadda xigta waxaa mahad iskale allah subxaanahu caza wajalla ee noo suurtageliyey xalqadaani inaan ka qayb galno oo aan ka faa'iidaysanno naga mid yeela allahas ayaa mahad iska leh waxa aan ka faa'iidaysan xalqadan waa wax aad u badan lama soo koobi karo shalay waxaan ahayn dad aanan kala fahmaynin waxa ka khaldan iyo waxa u saxan ay nala tahay wax walba inay saxan yihiin laakiin waxaan faa'idnay wixii naga khaldan iyo wixii naga saxan ayaan kala faa'idnay alxamdulilaah aad ayaan oogu faraxsannahay kaalinta mumtaaska ayaan galay alxamdulilaah marka walaa waxaa mahad iska leh allah bacda allahina waxaan u mahad celinaynaa walaayada islaamiga ah ee maxay hayto noo soo qabanqaabisay xalqadan oo noo diyaarisay si aan ooga faa'iid iyo macalinkeenii sharafta lahaay ee nagu soo tarbiyeeyey ee naga soo saxay nudqigaas qur-aanka ahna waa u mahad celinaynaa qof walba oo ka qayb qaatay oo muslimiinta ka mid ahna waa u mahad celinaynaa
alxamdu lilaahi waxdah wاlصalaaةu wاsalaamu calaa man laa nabiya bacdah amaa bacd bushraakum ayuha alaxiba ina miilaada اlummati qariib ولا بد للميلاد من مخاض ولا بد للمخاض من الألم ومن رحم الظلام يخرج النور والليل إن اشتدت ظلمته فإن الفجر لاح أبشر فهذا الفجر لاح ها نحن جئنا يا صلاح قد أدبر الليل العميل وجاء للدنيا صباح ما دام عرقنا نابضا لن يعرف نفس ارتياح الصباح حتى أضى شعبي وليس له عن الأقصى بزاح أيها الإخوة والأخوات ارحموا الفتيات أيها المجتمع رويدا رويدا بالفتيات أيها الآباء والأمهات حنانا وعطفا للفتيات أيها الإعلاميون رفقا بالقوارير أما بعد فنحن نعيش اليوم في ظل الشريعة الإسلامية الغراء ولكن ولكن بين عالم معكوس وجيل مفتون بعلم مزعوم مع عمل موضوع وجهل مرفوع يملك أهله قلوبا من حقائق الإيمان خاوية وعقولا من التفكير الصحيح عاطلة ودنيا في مجال التمدن ضائعة متخلفة مع شعارات منمقة وشهادات زور مزيفة وشبكات تواصل مدمرة ودعوات إلى الرذائل مروجة وموجات من الفسق متلاطمة وفتيات للخلاعة ممثلة أصبح المسلم الخالص كغراب أبيض بين غربان سود ولا تجد من يعتبر بقوم عاد ولا هود من قام فيهم بصدع الحق أقاموا عليه بالقتل والشنق ومن نادى بالعودة إلى الكتاب والالتزام بما في سورة البقرة والنساء رموه بالتخلف إلى الوراء ونفوه إلى الرمال والعضاء أو رحموه بالسجن حتى الفناء ثم إنهم اتخذوا القرآن مهجورا والأثر مرفوضا والحياء مدفونا والحجاب مستهجنا متروكا والتبرج تمدنا والتعفف تعفنا والحل الوحيد والحل الوحيد الذي ينجي هذه الأمة من الغرق ويوصلها إلى بر الأمان هو الرجوع إلى مصدر عزها وكرامتها ونهجها القويم ونورها التليد الذي أشرقت له الدنيا حياة تمثل كالتي يعيش الناس فيها في الولايات الإسلامية بحرية تامة مقيدة بالشرع مقيدة بالشرع بطمأنينة وأمان بحمد الله وتوفيقه تربية إسلامية مستمدة من الكتاب والسنة بريئة من الأفكار الغربية ونشر العدل بين الناس بشهادة العدو قبل الصديق وأخيرا أذكركم قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين inshaalla jazaakila khayr waad mahadsantihiin waxaan weli ku jirnaa barnaamijkeena gaarka ee tabinta tooska waan ku soo gudbinaynaa xalfadda ballaaran ee maanta ka dhacday howlka xafadaha sheekh xasan barsane ee degmada bu'a qable wilaaya saamiga hiiraan waa tahay walaalahayaga muslimiinta waxaan kuda jirnaa barnaamijkeena tabinta tooska aan halkaan kaga soo gudbinayno xafladda ballaaran ee maanta ka dhacday howlka xafadaha sheekh xasan barsan ee degmada bu'a qable ee wilaaya saamiga hiiraan xafladdaas aan rusheegna waxay gebagaba u ahayd dooro muddo lix bilooda socotay oo loo qabtay mucalimiinta iyo mucalimaadka degmada bu'a qable iyo dugsiyada qur-aanka kariimka sidaan hore idinkugu sheegnaba mucalimiinta laba qayb ay ahayn qayb haweenka oo ilaa iyo toddoba iyo labaatan mucalimaad ah iyo sidoo kale qaybta ragga oo iyagu ah lix iyo toban insha allah waxaan howlka xalfadda aan kula kulannay bal mucalinka kaalinta koowaad dowladan ka galay iyo waalidkii dhale oo iyagana xafladda goobjoog u ahaa waxaa xusid mudan marka mucalinka kaalinta koowaad galay waa macalin cabdiraxmaan waa wiil afar iyo toban jir ah wuxuu kabiirka yahay madrasada walaalkiis maal cabdulaahi labadoodana aabbahood waa macalin oo xala macalin haaruun marka waa macalin macalin dhali waana macallimiin madaarista qur-aanka kariimka allah ayaan ku maas waana qisa cajiib ah oo maanta howlka ka dhacday marka horta waxaan soo dhaweynayaa macalinka kaalinta kuwaad gale macalin og horantii soo dhawaad igoo mahadsan bal da'daadu iyo kaalinta aad gashi iyo qur-aanka alla aad xifdisay aad bay kula fogin waxaan kaa marka hore xeer taariikhdaa nooga sheekeey xaggee ku dhalatadi ani gaalgacyo haye taanoo lix sano jir ah haye boqaqablimaada boqaqablimaada dugsiga quraan aan gale haye dugsiga quraan aan gale maa khalaq haye waan ka baxay haddana haye midkaa walaalkay aan gale haye kuu ayaan kasoo walaalka magaciis macal cabdullaahi macal haaruun macal cabdulaahi macal haaruun isigaa marka dugsidaa soo gashay isigaa macalin kuu noqday haa haye isigoo qur-aanka xagwa kaaga bilaabay koo igu soo bilaabay wuu ii dhameeyey ilaa agtiis aan ku xifdiyey abtiska xifdisa haddana dugsiga macalin cabdulaahi oo warhalka ah oo ah madrasada abulciisa alxanafi ayaad kabiir ka tahay haa haye waan ku faraxsana maasha allah waankas marka da-daada maasha allah aad bay u ortahay haddana lix bilood habeen dhimaan cashir baa la qaadanaya qaabkaad cashiraad ula soo tacaamushay qaabka dadaalkaad u ahay bal sharaxnag siiba macalin kasta isee ku soo celcelin jira haye macalin haddana anaa- anaa u yaraay su-aasha anaa uu bilaabi jira haye waan gartay hadda marka kaanta gashay marka kaalinta koowaad aa gashay waan gartay markii adiga maanta xafaddan halkan la imaanayay ee, adigo is og macnaha in da-daado intay tahay macallimiintii aad adigu dowladda la gashay ay ku jiraan macallimiintii aad wax ku soo baray kaalin waa filis والله كان هو ساعة في الله مثلا الضعيف haye قاعد يسبر بهري ما شاء الله haye markii magacaada la sheegay oo lagu dhawaaqay kaantood inaad gashay maxaa dareentay فرحت عيد والله ما شاء الله أنا شيكين كرم waan gartay haye insha allah jazaak allah khayr macallin insha allah waan kuu soo laaban doonaa haddaan fursadaan helna bal iminka waxaan la kulmaynaa macalinka kaalinta kuwaad gale macalinkii qur-aanka soo bari oo ah walaalkiis ka weyn macalin cabdulaahi macalin haaruun macalin cabdulaahi maanta adigu kaalinta saddexaadaad gashay hadna ardigaagii kaalinta kuwaad ayuu gale farxad caynka ayaa dareemaysaa jazaak allah khayr maasha allah aad iyo aad farxad aad ayaan dareema haye mar waa ardaygii haye marna waa walaalkay haye marna macalinkiisaan ahay asa aad iyo aad aan u faraxsanahay waa ilaahi subxaana watacaala ugu mahadcelina arrinkaas waxaan fiilaynaa igu noqota alabtirkeyga marka wiilka wiil yar oo ahay aniga hadda markaan geynay dad badana ay igu dhaheen ninkan waa yaryahay macallimiintaba ardada kanoo kale oo u joogaan bay kasoo tageen aadi maxaa u keentay maxaa u riibi weyse ayadoo saas ay jirta haddana waan go'aansaday macallinkiina ilaah khayraasiyaasiin waa igu dhiirigeliyey inuu joogo haye inuu faa'iidi doono waa rajaynay marka maasha allah aad iyo aad aan ugu faraxsana ilaahi subxaana watacaala arrinkaas ugu mahadcelina waan gartay macalino markaan ee, ardaygaadigi marna walaalka ah isagoo aad u daayir oo aan qaan gaarin xataa oo afar iyo toban jir ah in macallimiin intaasoo sano macallimiinka ay magaaladan uu dowra la qaato uu cashire la qaato imtixaan la gala kaantooda u gala waa arrin aad u adag laakiin waxaa rabnaa sirta ka dambaysa xilliga adiga macallinka adood wax soo baraysa fahamkiisa siduu ahay dadaalkiisa siduu ahay qaabka wax kusoo bartay nooga sheekee akhi jazaakalla khayr haddii aa su-aashaas ardayga horta ardayda caadi horta igala mid ahay Haye.
hal mid oo la dhihi kara inuu dheeraay aniga asiga meel ayaan iskula noolayn markii oo dugsiga laga soo tago waxaa laga yaaba ardada kaleeto inay suuq aadaan ama ay benuun aadaan isagaana macallinkiisna waa ahay markaas horta way jirta inuu oo, wareeg iyo waxaas jirin oo xaafadda markuu joogana anigu macnaha oo ixtiraamayo qur-aan akhrisanayo laakiin arrinta ugu weyn oo sabab u ahayd waxaa dhihi karaa inay fadli ilaahi tahay subxaana watacaala aysan ahayn dadaalkii iyo dadaalkiisa inta aysan ahayn fadli ilaahi subxaana watacaala xaggiisa u celinayna waa marka ilabaa ku mahadsanaan leenahay wax hadda gooniya oo ani ardada ka bedelan oo aan sii jiray oo asiga la khaasahay ma jirin waan garta aye marka ardaygan ee, kabiir muu ku ahay dugsiga ee, ayuu kabiir kaaga ahay hadda maadaama kaankaad u galay maxaas dhihi kartaa shaqadii hore uu kuu hayay maxaa loo siyaadin karaa aad iyo aad wax badanaa loo siyaadi karaa waxaa laga yaabaa haddana gacanteeda ka baxaan liiga daba yimaadaba oo meel kale looga baahan yahay la yidhahdaa hadda macallin dhammaystiran waa haa aad iyo aad weliba anigii ma- ardaygii macallinkii u ahay ayuu maanta iga horeeya asaa kaalinta waad igu jiro ani saddexaadaa joogaa marka rag badan aan iga horeeyeen marka insha allah tacala kolley waxaan rajaynaa inaan ku far adeeg oon aan kaalmaysto oon dugsiga asiga uu iiga gacan badiyo oo asiga aan ku ogaado insha allah tacala insha allah jazaak allah khayran insha allah dhegeystayaal saan horta kuu sheegnay macal cabdiraxmaan kaalinta kuwaad ayuu galay waa wiil aad u da'yar oo afar iyo toban jir ah oo macallimiinta madarista qur-aanka kariimka ee bua qable ka mid ah weli madarsa ka mid ah ayuu kabiir ka ahay madarasadaasi waxaa macalin ka ahaa oo isaga qur-aanka soo baray walaalkiisa ka weyn macal cabdullah kaalinta koowaad gaas saxda ay kala galeen haddaba waalidkii dhali oo ah aabo macalin haaruun oo isaguna macalimiinta madarasa quraan kariimka bu'a qabla dadka quraanka soo bara kamid ahaa xaflada ayuu ku sugnaa iminka aabbaha ayaan wareysan doonaa balse waxaan ogaana dareenkiisa juhdiga uu soo bixiyey iyo maanta halka hawsha ay maraysa macalin ugu horreynta adigoo mahadsan ee maanta halkan xalfad weyn ayaa ka dhacday oo lagu soo khatamayey dowro lix bilood ah socotay oo nudqiga iyo tasxiixa macalimiinta madarasa quraan kariimka looga saxayay wiilashaadii adiga aad dhashay quraanka aad soo bartay midna kaalintkooda u galay midna kaan saddexaad u galay bal macalin arrintaas ka waran bismillahi rahmaan rahiim arrintaas waa arrin ilaahay subxaana watacaala loogu mahad celiyo aniga hadda laftikay arrin aanan filinay ma ahayn allah baa subxaana watacaala ku mahadsan waxyaabaha marka aan aan samayn jiray oo arrintaas aan aan samayn jiray waxaa ka mid eh inaa ilaahay bari jiray subxaana watacaala inuu ilaahay dadka aniga ilaahay iga beeray inuu ilaahay diinta fahamsiiya ani markay qur-aanka aan baray allah subxaana watacaala waxaan weydiisanaya inuu ilaahay ii fahamsiiya diintu ilaahay ka barya laakiin maanan filinaynin heerka maanta ciyaalkay ay soo gaareen ilaahay baa subxaana watacaala ku mahadsan haddaana ilaahay waxaan ka rajaynaa subxaana watacaala inuu ilaahay uu ii sugo oo ilaahay subxaana watacaala ii sugo oo diinta allah iigu sugo oo ilaahay subxaana watacaala dadkan dadkii oo qur-aanka sida gaarka loogu tilmaamay ay ka mid noqdaan ilaahay ka baryaa subxaana watacaala waan gartay marka dadka qur-aanka aad soo bartay ilmahaad yaa kaga mid ahay dadka ilmaha aan soo baray waxaa ka mid ahay ninkan laftigiisa oo hadda macal cabdulaahi laftiisa anaa qur-aan baray ilmaha qaybta waaweyn anaa qur-aan baray qaybta kalena ayaa isbax baray ilahay mahadiis maasha allah macalin hadda sida muuqata adigoo macalin haaruun oo aabihii ah waxaa qur-aanka soo bartay wiilkaada macalin cabdulaahi wiilkaada cabdulaahi wuxuu qur-aanka sina u baray walaalkiis macalin cabdiraxmaan marka waa arrin aad maasha allah mucjiso rabbaani ah waana arrin lagu farxo waana arrin mudan kudaysho waxaan intaas kusoo gabageynaynaa barnaamijkeena tubinta tooska waan maanta idin kusoo gudbinaynaa xafladda ballaaran ee ka dhacday howlka xalfadaha sheekh xasan barsane iyo degmada bu'a qable oo ahayd xalfad lagu soo gabagabeynayay dowla lix bilooda socotay oo jimciyadda quraan kariimka ay u qabatay macalimiinta madarsa quraan kariimka ee degmada bu'a qable wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu fajihaatukum mubaarak
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa sheekh cabdilmajiid zandani oo ahaa mid ka mid ah culimmada casrigan ugu waaweyn diinta islaamka ayaa toddobaadkan ku geeriyooday cisbitaal ku yaala dalka turkiga waxaana sheekhan geeridiisu ay aad u gilgishay caalamka islaamka iyadoo dadka muslimiinta ohoo dhannah ay si aada uga murugoodeen sheekhan haddaba xubinteennii hadalhaynta toddobaadka eliyaas cabdulaahi ayaa inoogu eegaya saamaynta ay sheekhan geeridiisa ku yeelatay muslimiinta caalamka waad mahadsantahay cabdiwahaab haddii aan dhegaystayaasheenna u soo qabanna hadalhayntii toddobaadkan ugu xooganeed ee ka taagneyd baraha bulshada waxay ahayd geeridii ku timid sheekhii caalimka ahaa ee cabdilmajiid zandani sheekhan u dhashay waddanka yemen ayaa ka mid ahaa culammadii islaamka ee hormuudka ka ahaa jihaadkii gaaladii midooda sofiyeetiga lagu jibiyey ee ka dhacay waddanka afghanistaan kadibna waxa uu u soo laabtay dalka yemen halkaas oo uu ka aasaasay jaamacadda al iimaan oo ay ka qalinjibiyeen kumanaan dhallinyaro ah oo markii dambe hogaamiyaal ka noqday jihaadka sida sheekh xaaris annadaari allah u naxariistee wuxuu sheekh zandani ku geeriyooday magaalada istanbuul halkaas oo isla toddobaadkan lagu aasay sheekha waxa uu ka mid ahaa culammada aadka looga dambeeya dhanka icjaaska qur-aanka isaguna aqoon-yahanada gaalada kula doodi jiray mucjisooyinka qur-aanka kariimka waxaana sidaas ku soo islaamay qaar badan oo ka mid ah dadkaas sheekh cabdilmajiid zandani ayaa geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd siddeetan iyo laba sano geeridiisa waxay aad u gelgeshay muslimiinta caalamka ku nool waxaana ka tacsiiyey kumanaan muslimiin ah oo ay ugu horreeyaan culummada islaamka sidoo kale mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa ka mid ah jamaacaadkii ka tacsiiyey geerida sheekha cabdiwahaab sawiro dib loogu faafiyey mareegaha internetka ayaa muujinayay sheekha geeriyooday iyo sheekh cabdalla casaam oo ku wada sugan buuraha afghanistaan xilligaas oo ah xilligii uu socday jihaadkii ka dhanka ahaa midoogii sofiyeetiga arrimaha lagu xusuusta sheekha waxaa ka mid ah inuu ahaa qofkii ugu horreeyey oo daawo u hela cudurka aidiska isagoona ka daaweeyey dadyo fara badan oo hadda ku nool daafaha caalamka inahaas ayaan qodobkan ku soo afmeeraynaa iminkana aan dib idinkugu celiya dhanka walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaag dhegaystayaal weli barnaamijka raadraaca toddobaadka ayaynu ku guda jirnaa maanta waxaa laba boqol iyo saddex maalmood laga joogaa markii diyaaradaha dagaalka ee yuhuudda ay bilaabeen xasuuqa aan kala reebka lahayn ee ay ku hayaan shacabka muslimiinta ah ee falastiin gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada khaza haddaba toddobaadkan xasuuqyadii kala duwanaa ee yuhuuddu ay geysatay iyo khasaaraha dadka muslimiinta halkaasi ka soo gaaray waxaa inoo soo koobaya xaaris cabduqaadir waad mahadsantaha walaalka cabdulwahaab maxamed bukhaari cudwaanka yuhuudda ayaa weli kasii socda magaalada khaza halkaas oo yuhuuddu ay ka wadaan duqeymo ka dhan ah shacabka muslimiinta reer khaza toddobaadkan yuhuudda waxaay geysteen gumaadyo dhowr ah oo ka dhan ah shacabka reer khaza waxaana ku shahiiday dad aada u fara badan in ka badan shan boqol oo ruux oo falastiiniyiin ayaa toddobaadkan oo keliya ku shahiiday duqeymaha cadowtooya ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta ee reer falastiin ee ka dhacaya khaza goobaha yuhuuddu sida aadka duqeymaha uga geysteen waxaa ka mid ah mandiqada annuseyraad xerada qaxootiga alburij xerada ashaadi mandiqada rafax iyo sidoo kale magaalada khaanyunis warbaahinta ayaa soo bandhigayay muuqaalo naxdin leh oo ku aadan goobaha yuhuudda xasuuqyada ka geysteen iyo dadka ku shahiiday iyo kuwa dhaawacmay intaba dhinaca kale toddobaadkan in ka badan afar boqol oo shuhado reer khaza ah ayaa midadkooda laga helay cisbitaalka naasir ee ku yaala mandiqada khanyunis ee magaalada khaza dadkan ayaa waxaa dilay ciidanka yuhuudda xilligii ay qabsadeen cisbitaalkaasi waxaana la sheegay inay halkaasi yuhuudda ku dileen ku dhowaad dad gaaraya ilaa laba kun oo ruux dhinaca kale dagaalo lagu dilay askar badan oo ka tirsan yuhuudda ayaa toddobaadkan waxa ay ka dhaceen qaybo ka mid ah magaalada khaza in ka badan labaatan askari oo yuhuudda ah ayaa toddobaadkan waxaa lagu dilay dagaalo ka dhaca magaalada khaza halka tiro intaas ka badanna lagu dhaawacay dagaaladaasi sidoo kale muqaamada reer falastiin ayaa weerar jidgal ah iyo qaraxay waxay toddobaadkan u dhigeen ciidanka yuhuudda kuwaas oo lagu gubay taangiyo iyo gaadiid kale oo gaashaamana ay wateen ciidamada yuhuudda bal markan aan eegno tirada guud ee dadka ku shahiiday cudwaanka yuhuudda tirada shuhadada ayaa gaartay soddon iyo afar kun saddex boqol konton iyo lix ruux halka dhaawacuna uu gaaray toddobaatan iyo toddoba kun saddex boqol lixdan iyo sideed ruux oo falastiiniyiin ah
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي وهجاج ولي برنامج كه أي نكوجود جرنا maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa gurmad dawo ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka buulofarxaan oo ka tirsan degmada jamaame halkaas oo uu ka dilaacay cudurka kalooraha ama shuban biyoodka loo yaqaano cudurkan ayaa si weyn u saameeyey caruur iyo ciroolaba waxaana si weyn looga dareemay deegaanka idaacadda islaamiga andalus ayaa gaartay deegaanka buulofarxaan islamarkaana la kulantay ehelada dadkii la gaarsiiyey deeqdaasi dawada ah bismillahi raxmaan raxiim dhegeystayaal waxa aan soo gaarnay deegaanka buulofarxaan oo dhinaca galbeed ka xiga degmada jamaame qiyaas ahaanna u jira toddoba kilomitir deegaankan maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka dilaacay cudurka kalooraha ama shuunbiyoodka kaas oo ay ku geeriyoodeen tiro caruur ah maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa gurmad ballaaran soo gaarsiiyey deegaanka kaas oo loogu talagalay dadka uu soo ritay xanuunka oo isugu jira odayaalda haween iyo sidoo kale caruur intaba howlwadeena ka socda maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ku holan sidii gargaar iyo gurmad loo gaarsiin lahaa dadka muslimiinta ee uu soo ritay xanuunka kaloraha idaacadda islaamiga andalusna waxa ay soo booqatay deegaanka buulofarxaan waxaana waraysiyo kala duwan la yeelan doonaa insha allahu tacaala ehelka dadka loo daweynaya caruurtooda iyo waalidiintooda intaba sidoo kale waxaan la kulmi doonaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka buulofarxaan ugu horeyn waxaan mikrofoonka idaacadda islaamiga andalus kusoo dhoweynayaa hooyooyinka iyo sidoo kale dadka loo daweeyey dadka uu soo ritay xanuunka kalooraha ee deegaanka ku dhaqan kusoo dhawow idaacadda islaamiga andalus bal ka waran xanuunka caruurtaada soo ritay cabdiqaadir shimaaqa xasan tuulada buulofarxaan degmada jamaamo gobolka jubbada hoose ka waran bal tirada caruurta aa dhashay ee cudurkan koloraha uu soo ritay meeqay ahaayeen labay ahaayeen hal wiil iyo hal gabar maantana maasha allah maasha allah baan leenahay ka waran marka hore maxaa ku aragtay caruurtaada caruurta horta kowga hore wiilka oo aa ku bilaabatay shugun buu ku bilaabay shugunka isagoo ku socdo markan damba mataq buu uu ku xijiyey marka afraad marka uu uu tegey ku soo noqday marka aniga oo ka maqnaa meesha teleefon baa la ii soo galay maxaa layidhi unugii waa xanuunsan marka maxaa yidhi ordabal dukaanka caada kaniino u soo qaada kaniinkaa la siiye xilli adiga oo toddoba saac oo kaleaan imaaday markaan imaaday unuga oo ishiisa dhaxsanaan imaaday markaan imaaday farmashii baan u orday doctoorkaan u sheegay faleebooyinal baa lai soo siiyey hal oo faleebo usbada ah iyo to oo falaajiin ah aan duray iyo mantaq joojin ah unuga isigoo sii socdo kurbaxdii oo ku sii socdo daraadaa loo imaaday walaayadda islaamiga noo imaaday oo takhaatiir ku socdaan daraad marka noo imaadeen daawooyin bay siiyeen ilmaha shalaynay ku xijiyeen haddina faleebooyin iyo daawooyin kale bay siiyeen maantan haddina lagu daray ka waran marka caruurtaada ee shuumbiyuudka uu soo ritay maanta xaalkooda waa sidee alxamdulilah alxamdulilah maasha allah baan leeyahay shalay bay ku ekeed shalay adiga nafaqadaro leexayso moogiye iyo xooqaar gadgadoon oo korxur moogiye shugunkii waa ka istaagtay alxamdulilah
gurmadka aad ka hesheen mujaahidiinta si gaara maktabka caafimaadka ka waran sida kula muuqday maasha allah caad iyo caad baan u mahadnaynaa alxamdulilah alxamdulilah aad iyo aad baan u mahadinaynaa ilaahay waa ugu ducaynaynaa iyakana gacantooda ilaahay kor uga dhigo aamiin insha allah marka muslimiinta ku dhegaysanaysa maxaa ka codsanaysaan inay noo soo duceeyaan mar kastona ducadiina noogu sii wadaan baan ugu codsanaya
waa hagaag markan waxaan mikrofon kala dhex qaadi doonnaa qaar ka mid ah ehelada carruurta uu soo ritay cudurka shumbiyoodka ee ku dhaqan deegaanka buula farxan ee ka tirsan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose soo dhawow idaacadda islamiga ee andalus magacii maxamed xasan sibtow ku tirsanaada bulfarhaan law unugaa igi dhinteen shubanbiyoodkan markii waxay halahi aan dadaalna waa dadaalna ilaahay waxaaba waa ila heshiiyeen si weelane ilaahay subaasha isla heshiiye berowna wal weelano ma leh alxamdulilah bilcaalamiin marka caruurta kaa geeriyootay ee shubanka ku geeriyootay ee kalooraha magacooda noo kala sheeg magacood waxaa waay to waxaa la dhahaa nasro to ko wiilkina waxaa la dhahaa xasan jira ahaayeen nasro waxaa jirtaa shan jir ah xasan waxaa jira toban jir ah alxamdulilah bilcaalamiin ilaahay xaggiisaan ku shukrinaynaa cudurka kalooraha ka dhaceen marka waxaa waaye walaad waa noo imaatay waana taakuleeyeen alxamdulilah degmada jamaamaan joognaa alxamdulilah taakuleen fiican helna ilaahay ayakana ilaahay kor ugu qaado alxamdulilah bilcaalamiin saasaan ku shukrin haynaa ka waran dareenkaaga iyo gurmadka ee maktabka caafimaadka ee wilaayada jubbada hoose uu la soo gaaray deegaanka alxamdulilah alxamdulilah gurmudka waa ka faraxsannahay dhib ma jiro mistaclow ma aha alxamdulilah rabbilcaalamiin markan waxaa mikrofon kala dhex maraynaa qaar ka mid ah hooyooyinka carruurtooda loo daweynayo ee ku sugan tuulada bulfarxan ee ka tirsan degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore magaca ii sheeg aniga raxma salaad muuyaa lidhahaa meesha aad joogno tuulada tuulada buulfarahaanaan joognaa haye ka waran bal adigaa kaa xanuunsan unugu daacuud abduqaadir jimaaga iga xanuunsan marka hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin gurmud baan helnay gaargaar baan helnay ilaahay baan ka maxadinay alxamdu alshukri ilmaha hadda waa noo roonyahay dhibdaranaanka way ka roonyahay alxamdulilah ilaahay baan ku shukrinaynaa ilaahay baan ku maxadinaynaa muga way fiican yahay gurmud baa helna shalay daawaan helna maantana daawaana loo keene degmada buulfarahaanaan joognaa maasha allah marka muslimiinta maxaa ka codsanaysaan maadaama xanuunkan deegaanka uu ka jiro muslimiinta maxaa ka codsanaysaan ilaa noo soo do-eeyaan oo xanuunka ila ilaahay noga qaado sidoo kale hoyooyinka ayaan weli ku dhex jirnaa buulfarahaan mahaka magaa dheer degmada jamaamo qof hanuunsanaan soo fiirine maasha allah dadkana noo soo gargaare alxamdu rabbilcaalamiin gargaaranka maasha allah alxamdu ku faraxsinaay waadin salaagne maasha allah muskuulinta nasoo gurmude maasha allah caafimaad khayrka waa soo do-een anuku adin do-een anuku noo soo do-eeya
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا guud ahaan barnaamijkii raadraaca caaw waa naga intaas toddobaad dambe ayaa noo madala inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا